asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa godaha nineteen sixty oo uu inoogu marti yahay cabdiraxmaan sheekh maxamed cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax waa aqoonyahan soomaaliyeed waa siyaasi weliba u dhuul doola arrimaha soomaaliya waa dadka had iyo jeer aadka aadka iskaga xil saara inay ka tala bixiyaan arrimaha soomaaliya waktigan aynu ku sugan nahay waxaan ognahay in soomaaliya sanadahan dambe oo dhan laga raadinayo bal haddii in isbeddel ka yimaado dhinaca maamulka iyo dhinaca horumarka iyo dhinaca amniga sidoo kaleeto rag badan siduu ka mid yahay ba aada isugu xil saaray weliba sida buntland bal haddii ina isbeddel dhinaca horumarka maamulka dhaqaalaha iyo amniga ka soo jeediyaan talooyin aada u fara badan kana qayb qaataan isbedelkaasi inuu noqdo mid laga dhabciyo mudane cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax golaha nineteen sixty ayuu caawa marti inoogu yahay anigu waa dhagood oo caawa jecel in uu baladi dhowr su-aalood oo kooban weliba inoo weydiiyo cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax cabdiraxmaan boobta aada iyo addaan kugu salaamayaa marka hore waxaan jeclaan lahaa dadka inaad barto adigoo mahadsan taqnoolaaadkaaga oo kooban iyo qaabka aada u soo fuushay siyaasadda
bismillahi alxamdulilahi wabacd dhagood waa ku salaamaya waa mahadsan tahay soo dhaweynta akhyaarta kale oo programka aada wadawadaana waan salaamaya ummadda soomaaliyeed oo soomaalia ku hadasho oo iyo dhegeystaysana waa waa salaamaya intaa ka bacdi wallahi de siyaasaddu waxay iska noqotay waayadan dambe dee maxaan ku rahdaa meel gelgelin aho oo maaragtay runtii soomaalida ay tilaabo roo qaadi weyday anigu dee markii dawladda burburtay dadka wadanka joogan kamid ma ahayno soomaaliya nineteen eighty one ayaan jaamacadda ummaddan ka shaqeyn jiray oo aan ka tegey markii wadanku burburayana nor american joogay haddana waxaa dhacday markii adugu wax la aasaasay oo oo puntland la aasaasay dadkii aada ula socday hoos ahaan ula socday baan kamid ahaa labadii kun iyo afartii ayaan waxaan qoray boog aan u bixiyey managing failure on the road to success oo runtii jabtaradiisa ay uu ka koobnaa sida wadankaas state loo horumarin karo waayo dhaqanka state iyo federal level governments waa nagu cusbaa marka arrintaasaan ka diyaariyey waxaan jeclaystay in aan xagga u jiro waxaa ii soo baxday inaysan effective ahayn oo aan buog qof soo diray aan adi aysan ku shaqaynaynin aad baan runtii u qamuuyeysnaayo uga ciil qabay oo aan jeclaa in mar haddii wax la dhisay system dawladeed la gaarsiiyo marka markii dambena aniga ayaa is yidhi warbahalka kan qaabka kan aad ka hadlaysid oo wadamada horumaray ay u tilaabsadeen oo county system maxaan ku dhahay political constituencies oo dadka ay kasoo galaan ridings representative government oo qofka talada goynahayo oo sharco dejiyahayo uu yahay qof dadku ay soo doorteen oo ka socda uu yahay waxyaabahaas fara badan oo aan runtii waddadii u gogol xaaraysa ii muuqanaynin markaas ayaan waddanka la tegey aniguna muddo ayaan hadda waxaan kusoo dhex jiray u shaqeynahay shirkadaha waaweyn corporationska codobal america baan muddo dheer kusoo dhex jiray u shaqeynayo weliba miral managementiga aan kamid ahaa markii dambe maaragtay adin badan administration xaggiisa ka fahamsanaa iyo budget managementiga iyo iyo dad iyo maaragtay si dad loo loo maamulay waxaas oo dhan adigu waxa meesha aan geynay markaan tagnayna waxaba naga hortimi environment aan diyaar u ahayn discussion iyo ma hadli kartaan iyo waxaas baa iska yimid dabadeedna hadallay adigu doorashadii inay dhacdo dadkii kasoo shaqeeyay baan kamid ahaa oo wax kasoo tageliyey
waxaad gartay inaad adigu ka mid ahay raggii aadka ugu ooleeyey in isbedel ka yimaado puntland oo weliba isbedel xagga maamulka maamulkuna hadiyo jeer wuxuu wadamada ku wataa waa horumar ama dhaqaale ahaato ama amni ahaato ama horumarka dhinaca kale arrimaha bulshada ha ahaato wax badan buu dabada ku wataa aska iyo raggii kula socday dadka aada u tagteen waxaad ii sheegtay in aanay didan aragti midaysan oo weyn oo aad ka kulanteen amase ay u arkayeen waxaad wadaan waxaad u soconaya aanan bulshada dhexdeeda ka soconayaan ahayn sideedaad haddaba waktigii dambe ee two thousand thirteenkii ama two thousand fivikii sanadaha noocaasa idinku idinkoo guruhiba aada isugu diyaarisay inaad mujtamaca reer puntland uga dhaadhicisaan in loo baahan yahay isbedel yimaada oo horumar keeni kara
xaqiiqatan soomaaliya inta siyaasadeeda ku jirtay kolle intii dambe anigu aan ka warqabay hal wax oo waxaa jira laga waayey taasi oo ahayd team work team in loo shaqeeyo waa laga waayey team dhisan oo waddanka siday uga saari lahaayeen nidaam la-aanta oo ugu gudbin lahaayeen nidaam oo sacrificeka intaa laeg u diyaar ahaa iyo maxaa ku rahdaa u diyaar ah oo danahoodii inta meel dhigay danahan ka horumarinaya oo yoolkooda uu yahay in dadka noloshooda la saameeyo oo dalka waxaa ku socota nabaad guur baa ku socota dalka nabaad guurkaasi oo ah dhinac kasta ah dalkan haddii nabaad guur ku dhaco dee waxaa ka dhacda markaas civilization dhan baa taga oo ummado kala la wareega marka annaga markii hore waxaa baxay maxaa ku rahdaa waxaa markii u horeysay baxay dadkii aqoonta lahaa ee dadka wax soo kordhinaha la dhoofay waxaa baxay dadkii hantida lahaa ee wax dhisi lahaa waxaa baxay dalaimaayo oo raacay iminka dadkii caadiga ahaa baa raacay oo iyaguna baxay waxaa wadankii qaalib ka noqotay qof walba niyadda inuu ku hayo inuu baxo oo inta joogta xataa ay safar tahay dalkana dadkiisu hadduu niyadiisu baxdo haddee dad kale oo aan bixin baa u imaanaya marka waxaas waxaa ummadda rifeersi garayn kara oo oo maxaa ku rahdaa treenka noocaasa bedeli kara waa tiam hal qof ma bedeli karo laakiin nasiib daro waxaa dhacday markii meesha la isugu tegey waxaa yimid rag oo nin walba socdo tiam waa la waayay xataa mararka qaarkood waxaa meesha soo gashay in program iyo wax la keeno qofad meel buu dhaqaaqay marka runtii siyaasad midaysan oo dadka isbeddelka raadinaya ay runtii ka midaysan yihiin daaho dadka dadka xilka raadinaya waayo dadka isbeddelka raadinayay waxay ahaayeen dadkii markii hore halgamayay bay ahaayeen dadka markii dambe yimid dad xil raadinaya ahaayeen oo markii hore daawanaya bay ahaayeen marka runtii xataa waxaan odhan karaa cid wax u qoran yihiin oo wax diyaaray watay waaba anigu ima muuqanaynin runtii ima muuqanaynin anigu beriga waxaan soo jeediyey doorashada saddex sana ha laga dhigo dalka wax lagu maamulaa ma qorna saddexdaa sanana dadka lagu diiwaangeliyo golaha ismada hala dhiso doorasho dadku ka timaado oo oo oo xaafad xaafada na markaas aan gaarsiino marka kadab xisbiyo hala abuur saddexdaa sano adigu every six months lix bilood kastaba face baa ka dhigay waxay la qaatay waa waaye waan la soctaayoo tartankii anigu ma gelin runtii oo intiisan ba u dhaabakanaya tabada maaragtay maba gelinba marka runtii tiam soomaaliya waxay la puntland waxay la'dahay hadda tiam bay la'dahay qof qof baa loo socday admiraahku soomaaliya oo dhan wax tiim ahaan u shaqeeyay nimanka dambidiid baa jiray oo dhallinyarada ah nimankaasina waa u meel martay waa qabsadeen laakiin meelay ku dhaqansiyaan iyagiina ma helin oo darag khibrad u leh maamulka iyo ma ahayn niman meeshan ku fadhiistaan raadinaya bay ahaayeen laakiin wax tiim ahaan u shaqeeyey runtii ayagaa ka jiray wadanka haddaan runta aan ka sheego
waa gartay cabdiraxmaan ereyga xaaluf baad isticmaashay xaalufna waxa weeyaan marka waddanka la nabaad guuriyo ama badda ama dhulka labadaba oo dhirta laga xaaqo waxyaala kale macaanta laga xaaqo xataa dadka lafahaantooda dhinaca aqoonta marka laga xaaqo waa xaaluf waayahay waxyaabaha ugu faraha badan ee dhibaatada dalka ku haya dhinaca xaalufka ama badda ha ahaado ama dhulka ha ahaado maxaad usoo aragtay puntland maxaad ka og tahay dhibaatadaasi maxaadse ka og tahay dhibaatadaasi leelka salka ku hayso mas-uuliyaddu sayay saaran tahay
xaalusinta midna waa midaas bilaabatay oo agab la-aantu salka u tahay qofka bini aadamka ah haddii meesha uu joogo uu agab ka waayo wuxuu isku dayayaa meel dadkii joogay ay agab ka sameeyeen inuu ku biiro isku dayaya waayo shaksigu keligiis waxma qaban karo ummaddu isku xoran tahay marka common goodkii iyo developmentkigii maskaxdii inta fadhiisata oo wax balaangaraysa oo technocrats aqoon le u yeerta oo project plans ka diyaarisa oo markaas middle class abuuri lahayd warshado iyo abuuri lahayd oo waddanka sidii dhaqaalaha ku samayn lahaa u fadhiisan lahayd ilaa iyo hadda anugu puntland baan u warhayaayo kama dhicin marka horta xaalufkii xagga intellectiga aqoonta iyo skillisaska iyo maalka iyo iyo wadaniyada ah horta waa guuray oo wakaas geedigaaho waxaan ka lahaana ilaa iyo afrika meesha ugu dambeysay sii marahayaal iyo carab waxaa aqoon lahaana iskuullada north america wax ka dhigaan iyo iyo adduunyada kale bay hadda shaaweenka u diyaarsadaan oo qofkii hadda jaamacada kasoo baxaa wadankuu aadi lahaa usii diyaarsadaa soomaaliya kuma talagalo dhinaca kalena haddii ay tahay natural kii wadanka ay tahay waxyaabihii iska naturalka ay tahay badda haday tahay beri hadday tahay waaba iska xaalaf oo midna runtii shisheeyaaba xaalufiyayoo waxyaabaha ugu daran maantay oo runtii diigjoojinta u baahan u baahan diigjoojinta maanta waxaa ugu horeeya badda soomaaliya sidii looga saari lahaa dadka khayraadkeeda xadahaya oo nabaad guurka ku haya waayo khayraadka badda ku jira haddaanu ka faa'iidaysan weynay generationada soo socda ka faa'iidaysan lahaa waa waxyaabaa ugu qaalisan ee aan haysano weeye waxaan ogsoonahay muddo dheer oo hadda sanado badana maraakiibta baddan ku jirta oo weliba anigu puntland baan ka warqabaaye badda hoos timaada wax waxloodu qaadan karo ma aha wax sharci aan raacaynin oo wadamo aan ilaalinaynin xeerka maxaa kula badaha iyo american aan ilaalinaynin waxaan istaari laga diyaarin oo xoolahan badda ku jira waxay leeyihiin mar haddii la ugaarsado shafo ka dhimaynin masalan marka ay ukunta dhigaan oo ay laabtaan haddii la qabto waxbaa badbaadiyo ukuntiiba haraysa laakiin markay ukuntii sidaan haddii la qabto nabaad guur degdegaa ka dhalanaya marka badda puntland hadda meelaha qaarkood masuuro laga soo qaadahayay waxaad moodaa caasimad baad moodaa hameenkii marka gabal ku dhaco bay kulli waxaad isku bedelaysaa caasimad nal wada daara isku bedelaysaa waxaasi waa waxa weeye waa maraakiib jariif ah oo badda jariifaya su-aashu waxay tahay marka maraakiibta noocaasa puntland maamulkeedu ma oga miyaa waa ogyihiin maamulka hadda jiraa og kii ka horreeyey baa og kii ka horreeyey baa sii ogaa kulligood ba ogyihiin laakiin nasiib daro saasay ku dhaceen dee hadda waxaa imaan doonta oo aan la yaab noqon doonin inta burcadii soo laabato oo magaca burcad inta laga daayo ayagoo ay noqdaan kuwa badda difaacda ay noqdaan waayo inta ay jireen waa laga raysta marka horta taas baddaa ugu xun midda biriga qudheeda dhulka anigu baadiyaha waa tegey dhulkii hawska ahaan jiray oo dhan geedgaab buu noqday geedii waa yaryaraadeen sababta waxay tahay dhulkii xolihina waa badan yihiin dadkiina waa badan yahay lamana kala qoondeyno waxaa loo baahan yahay markaasoo kale in lala socdo oo cudubaaris laga diyaariyo dhirta waxa ku dhacahaya dhirtii waa wada yaryaraatay sidii loo daaday waxaa loo baahan yahay in la xurmeeyo dhulka oo la yidhaahdo from meeshaas ilaa meeshaas laba sano lama daaqi karo oo qofka xoolihiisa gees xoolaha laga dhaco oo ay shaqayso wasaaraddaas ay shaqayso wax kale maaha in dhulka qaar ba mar dadka loo sii daayo si dhulka usoo baxo oo geedka jiridiisa as usoo goy marka nabaad guur dhulkaah waa nagu socdaa dhuxul waa socotaa inkastoo dhuxusha hadda aan arkay oo puntland laga shidanayay inteeda badan ee dhinaca koonfurta gaalka ayay kasoo gelaysay oo de dhulka wasla dhulkii meel kastoo laga keeno waasla dhulkii dhulku waa socotaa laakiin waxaa ka xun taas dhuxush kabsii daranba nabaad guurka xooluhu ay u geysanayaan dhulka ay u geysanayaan oo la maamuli karo manageable ah oo aan la maamulaynin dhulka la iska wareegsanayo oo aan la maamulaynin badda la iska shariifahayo oo lacagta laga qaadanayo oo ragga dawladda ku jira ay warqadaha siinayaan warqadda ay siinayaan maxaa sharciga la socda maxaase waddanka soo gelaya anagu ilaah damaana arag bajet laleeyahay bajet intaa leh wuxuu ka soo galay badda maraakiib contract la siiyey amase mashaariic qabtay berigii dowladda soomaaliya ay jirtay shirkado talyaaniga hor imaan jiray weliba lix markab iyo wax lamida la imaan jiray waxa oo mashruuc baa lagula heshiiyey barsanteedkaa sheer ahaa waxaas oo dhan baa maciishaha wax alla waxa ay soo qabtaan dekeda muqdisho bay kusoo daadin jireen oo laga tirin jiray marka laga tiriyo baa lagala xisaabtami jiray barsanteedka ay leeyihiin iyo kan waddanku u leeyahay markaas ka bacwada qaadan jireen caawa wixii wixii caawa maraakiibtan badda ka wada daaran oo badda dhex fadhida yaa ka tiriya waxay waxay samaysaan maxaase ku leenahay base nin wasiire iyo iyo maxaa ku raha nin maamul jooga baa iyo iyo nin ganacsato ah oo oo meesha keenay baa xoogaa sheebka loogu rirahayaa khayraadka badda la bisgareer waxaas waa tuugo marka folxodaas waa socotaa marka arrinta xaalufintu dhinac walbay ka socotaa walaal
waaya waxaa jira dhowr teeda madaxweynuhu yidhi sheegay in dhibaato lagu hayo badda soomaaliya oo weliba marka sanadkii la xisaabiyo dee lacag bilyanis ah muxuu ahaayey caalamka gurtoo tuuga ah haddana waxaa la sheegaa in muljaanta lafacaanteedu dunyakan iyo maraakiibta la sheegayoba inay iyadu siiso shatiyada dowladda federaalkuyudan mas-uuliyaddaasi saaray inay ilaaliso oo lawaaniya dowlad goboleed inay iyada lafteedu ilaaliso oo kaantoosho wasaaradda muxuu ahaayey kalluumaysiga xubadta xeebuhu mas-uuliyadnaani ka saarnayn taasi waa mid ta kale yaa shakiyan bixiyo buntlandku siisaa oo si sharciyana se ma ku baxaan oo si sharciyana ma loogi yahay dada kani inay yihiin dadkii sax ahaa masiin kuwii kuwii tuunada ahaa ma loo kala ogi ma loo kala garanaya
horta wax saxa ma jiraan wax saxa hadday jiraan jiri lahaayeen warshad kalluun oo shaqaysa annagu miyaa ku taalla puntland maya kuma taallo warshad kalluun oo shaqaysa kuma taallo maraakiibta tan waxa ay soo qabtaan iyagaa la tagay annaga noo waddanka ma keenaan waa maraakiib waddanka ka tuugaysanaysa weye tuugadaas yaa la og weeye su-aas waxay tahay tuugadaas yaa anigu shirkad waddanka ku taalla fiiri shirkadii kalluumaysiga hadda ka hadlayo talyaano waddanka xafiis ku lahayd meel la yaqaan bay lahayd bajan la yaqaan baa kasoo geli jiray waddanka waxay qabataa la yaqaani tani ma ah tani waa waxa weeye waa xatooyo khayraadkii waddanka la hadayo weye yaa la og weeye de maamulkaa la og maamulkaa la og oo oo ka warqaba oo maslaxad ku qaba maamulku ma de ma hay-ad ma samayn wasaarad ma jirto yani ilaa waxan waa private waxba waxba maaragtay wadanka ma soo galaan aan ahayn in inaga guranayo marka waa ka warqabnaayo niman ganacsata ah oo dubay jooga iyo kuwo meesha hadda kahor wasiira ka noqday oo ma aqaani waxa lagu doortay weliga aanu ka digayno dadka noocaasa sal ma qaban karaan iyo waxa kaashaday oo wadanka boobahaya weeyo oo dana shaksiga wata weeye ee wax wadanka dan ugu jirto oo meesha runti ka socdaa ma jiraan malayga gudaha laga cunana doonyaha yeerarkaa oo shacabka ayaa soo qabta ma ogiye kuwaas waxba maaragtay shaqo kuma leh marka arrintaas waa arrin fadeexo weyn oo waddan ka socota haddi kolle waxay ala tahay shacabka waddanka u dhashay inay gacantooda isaga saaraan ku difaacdaan ma ogiye inaysan jirin cid ka colinaysa maadaama ciddii ka colinaysa iyadoo ay wardo oo keenaysa
waa gartay waxaa jira two thousand thirteenkii doorashadii la qabtay in muxuu ahaayey madaxweyne cabdiweli iyo groupkii la socday faraha badnaa dhammaantood ay ku doodayeen ismidda baan samaynayna horena waa wadanka puntland intii uu joogay madaxweyne saloole isbedelkii ay ku baaqeen madaxweyne cabdiweli ku baaqay oo dhinac kasta ma kuu muuqdaan isbedelkan la sameeyey ha noqoto dhinaca horumarka ha noqoto dhinaca ciidamada inaba wax isbedel ah oo ka muuqda puntland ma jira oo horumar
dawladow horumar waxa ugu qiimo badan oo ugu wanaagsan midka systemka xarahaya oo la kala dhaxlayo ah annaga wadamada wadamada qaarkood wadamada horumaray oo macnaha leh oo la aamini karo systemkooda iyo oo dhaqaalaha la dhashan karo systemkoodu waa wax la repeatable wax qoran oo la raaco bay leeyihiin oo oo lagu kalsoonaan karo annaga nooma qora wax nooma diyaarsana waxaa loo baahan yahay marka maamulkeenu inuu ka shaqeeyo sidii system loo dhisi lahaa sidii shacabka loo diiwaangelin lahaa sidii isimada wadanka gola loogu samayn lahaa golahaas diiwaanka nasabka inta la dhigo dadka shacabka wadanka u dhashay diiwaankaa la geliyo maamulka uu diiwaankaas ka qaado dadka oo aidii u sameeyo dabadeed dadkaas la kala goobagoobeeyo golo siyaasadeedyo kiiba uu hal qof oo baarlamaanka kasoo galo laga sameeyo oo sharciga loo sameeyo oo waxa kan qabiilka iyo sidayaca lagu keenay oo maaragtay isku dhex walaaqan laga laga gudbo oo system loo gudbo oo markaa xisbiga yimaadaan oo markaa dadka waddanka u dhashay ay noqdaan dad representatives wax ku xukuma look waxaan baarlamanka adduunka jira wax wax tala dadka ku yihin wey qofkan baarlamanka ahoo wakiilka ahoo golaha dowladda loo dirahayo soomaalidu meeshii ay geedka nin u dirsan jirtay oo kale weeye yacni waxa weeye waa tala naga qaad talana lagu soo celi tala naga qaad talana lagu soo celi si ummadda oo dhan noqoto ummad tala ka dhexayso golaha baarlamanku waa geedkii weeye laisku imaan jiray oo bulshada niba meel ka imaan jiray oo tala lagu goyn jiray wey ninkii marka soo celiya waxa aan dadka u cunamin lama diri jirin mar kale saasoo kale bay tahay oo wakiilkii aan waxba soo tarin lama doorto mar kale marka waxaa la rabaa waxa kan laaluuska iyo musuqmaasuq kusoo baxaya iyo masalaha lama rabee in horta systemka dhisidiisa wax ka horeeya oo isbedel keeni karaa ma jirin dee isaga in lagu jeednaayo ilaa hadda wax la bilaabay lama arko waxaadan maqlahay xisbiyaa la furahaya war xisbiyo wixii lagu furi lahaa ma diyaarba diyaar ma ah xisbiyo yaa loo furayaa hadda lug waxana waa wax dadku uu leeyahay representative government oo taxi bixinaysa canshuur markaad bixinayso waa inaad tala wax ku leedahay oo representative cidkaa ahy ay ku meseshaa waxaa meeshan ka socda waa elitism eliidka baa wax xukumahaya eliidka xuquuqda leh eliidka ayaa maxaa ku rahdaa ku ku og waxa kuu roon ayagaa talada kaa gaarayo oo si kutagaa baa noqonaysaa taas adeer waxa weye wax shaqaynayo ma aha wadamadii soo marayna waa ku bilen waa ku hoogeen marka romanka waa ku baaba'ay waxaas fikrad noocaas marka waxaan leeyahay waxa weeye wax ka horeeya in shacabka xukunka loo soo dhoweeyo oo iyaga la diiwaan geliyo oo aan odhan karo isbedel weeye runtii ma jirto waxaa iila yaab badnayd bardhaweed aan garowe joogay tegey waxaa arkay dad i d wata i d-ga suuqaa looga soo daaba'aya idgii puntland weye haddi qofkan suuqa looga soo daabacayo yaa xaqiijiyey idg waxaa qaadanaya dad socoto ah oo meel kale ka yimid dadkii meesha u dhasheen baadiyaha xoolaha ku raacaan oo joogaan cid wargelisay iyo cid micisiiy midna lama arko iyo cid qaanuun ka soo saartay isimkii waa joogaa dadkiisiina waa id la'yahay cid isimadii isugu yeertay oo goro u samaysay oo fariisisay oo secretariat u samaysay oo maamushay ma jirto marka anigu runtii waxyaaba igu weynaa waxay ahayd oo beriga xusbiyada iska iska maaragtay sida kale inoola muuqday aanu diidaynay de waxaan rabnay maamulku yimaadaa inuu bilaabo registrationkii dadka maxaa tirada diiwaangelintoodii golaha ismada oo laso laga xaqiijiyo wax habaysan oo procedure ku socda ayaanu malaynaynay runtii mana aanaan arkin waxaan isleeyahay nasiib daro waxa u weyn annagoo doorasho soo soctan ku laabanna qabiilkii iyo reer hebel iyo waawaray iyo isdawacirkii ku laabanna siganna mar kale taas baa aniga runtii iigu walwal badan
waay dartay waxaa jiray waktigii kumeelgaarka laga baxayey dowladda soomaaliya federalka kumeelgaar ka baxaysa wuzaaru door aada u weyn bay ka qaadatay aada bay uga dhex muuqatay inay ummadda soomaaliyeed isbedel ku yimaado iyada laftigeedu waktigaasi hormuud ayay ka ahayd isbedelada waktigaa imanayay hadda dawladdaa jirta tiro badan baa la qabtaa wax badan baa soo kordha xukunka maanta puntland yaalla iyo kii waktigiisa dadoonka innaba ma dareemi kartaa in ay puntland ku jirto exactly meeshii ay markii hore ahayd ama ay dib uga dhacday ama horuga sii socotay ama levelkii ay ka lahayd awoodeed ama muuqaal ahaaneed ee puntland ummadda soomaaliyeed ka dhexlahayd maanta ma ka socoto hore ka socotay ma dib uga dhacday mise halkii bay weli taagan tahay see baad muuqataa
xaqiiqatan horta anagu maamulka ugu horeeyey oo wadanka ka samaysma oo federaal niyadda ku qabtay baanu ahay waxaanu ahay maamulkii stateska ugu horeeyey oo dowladda federaalkeena cagaar ku istaagto ka shaqeeyo baanu ahay yacni federaalka maanta soomaalidu ay haysato oo wax lagu magacsanhayo oo muqdisho lagu joogo wuxuu ahaa runtii wax madaxdii puntland ay ololeysay oo ay runtii shiddo badan shiddo badan u martay oo dhaqaalo badan uga baxay oo dad badan uga le-day oo lagu diidanaa oo tegitaankii muqdisho in dib loo furo oo waddanka dib kalays usoo laabato yacni puntland maxaa ku rahahdaa maal iyo moodba iyo maskax intaba wuxuu ka galay bay ahayd oo lagu soo dhibtooday awoodda intaas eg oo dowladnimadii soomaaliya oo dhuntay lagu soo celinahayeyna haddee puntland ma keeni karteen haddaysan calaaqaad la lahayn ummadda soomaaliya inteeda kale oo stateku uusan magac weyn lahayn hiiraan buu lalahaa calaaqa lalahaa gobolladan dhexo oo maxaa ku rahda oo dhan buu lalahaa muqdisho qaar jinax ka mida buu lalahaa maxaa ku rahdaa bay iyo bakool buu lalahaa yacni maamulka puntland wuxuu ahaa maamul puntland ah laakiin soomaali oo dhan maxaa ku rahdaa ay kala qayb qaadato wixii kasoo yeera ayuu ahaa de arrintaasina ilaa dhawaantan waa soo gaartay oo puntland at least markii ay iyadu maaragtay hoggaankeeda wax ku weyday diid bay wax ku lahayd waxbay diidi jirtay oo mararka qaarkood wixii aan gar ahayn dastuurka markii la sameynayoo kale maamulka puntland intaas jooba ka baxa sharar ka baxa intaa oo mar baa laga baxay oo xataa la bedelay meeshii lagu qabanayo waa tii madaxda etoobiya loo bedelay puntland ka socota waxaas oo dhan marka hadda waxaad moodaa nimankii internationaliska ah la baxay oo nairobi iyo dubai iyo addiscaraba iyo meelahaas oo dhan ku badnaa oo isugu jira laba nooc oo noocna waxa weeye waa niman duweylaadahoo oo yaryar oo dantooda soomaaliya ka arka oo project ahaan u jooga oo wadanka project ahaan uga shaqaysanahaya kuwana waa kuwo iyaguna shaqo usoo doontay oo meesha joogo oo iyaguna isku jir kala ah nimanka internationalka la baxay waa niman soomaaliya project ay u tahay wey soomaaliya project way u tahay laakiin dowladaha waaweyn sida maraykanka iyo dowladaha yurubiyaanka iyo soomaaliya inay istaagto oo ay wadan noqoto waa doonayaan si aan ognahay nimankaasoo keena danahoodii baa wada oo qaar ciidamaa u jooga oo mushaarka caan uga qaata qaar waxbay danbay ku qabaan marka nimankaas iyo waxaa isku milmay oo isdhex galay raggii talada noo hayay waa isku milmeen hal koox bay noqdeen shacabkii baa la quursaday waxaa rabaa waxa hoos laga soo gaaray oo iyagu ay meel soo dhigteen in dadka lagu maaweeliyo marka haddee berigii hore waxaa kala baxsanaan jiray nimankaas iyo odda noo talisa laakiin hadda way isku dhex jiraan hadday federaal tahay iyo hadday state tahay iyo nimankaas hadda hal tiim baa laysku noqda marka anu waxaan is leeyahay inta laga helahayo kuwaas laba tiim ka noqonayaan oo soomaalida ragga taleeda haya ay noqonayaan rag dadkooda dhegeysanaya oo maqal haya oo dadkooda maslaxadooda u taagan waxaan is leeyahay inaan waxba runtii looga hagaagaynin mushkiladdu meesha ka qurmaysaana waxa weeye waa nimankaa iskaashaday oo hadda xamar jooga oo federaalkii xamar istebiyadii kulli maxaa ku dhahdaa iyagu la wareegay weye marka oo madaxdana iyagaaba dooranayaba oo ninkii ay rabaan meesha geysanayaan oo si kale u taageerayaan ay dhaqaala siiyaan ase yeelaanba wixiiba aniga gacansiida maaragtay aada uguma jiraan marka waxaas leeyahay mushkiladdu taas weeye waxaa loo baahan yahay in la kala saaro labada arrimood
waaga halkan waa golaha nineteen sixty waa runtii caawa inuu marti lagu yahay cabdiraxmaan sheekh sheekh maxamed dablax waayo cabdiraxmaan bal waxaad xustay in ururka damil jadiid ee ahayn urur iyagu midaysan oo guruuga oo wada socda balse laakiin ay dee khibrad la-aan xagga maamulka u haystay saddexdii sano hadda wadanka ururkaasi sida la sheego isagu gacanta ku hayay inaba wixii soomaali ka sugaysay ma u malaynsa xataa haafna inay ka helaan
haaf iyo iska daaye soomaali waa wareeriyeen dagaalay geliyeen maxaa ku dhahdaa wax walbay isku dayeen soomaali iyagaa ka shaqeyn shaqeyn weyne maamulkii jubbaland wadanka waxaa lagu heshiiyey oo iyagu ay ku yimaadeen meesha waa federalism federal governments state in la dhisto stateka iyo federaalka waxay ku wada shaqeyn lahaayeen in la diyaariyo dadkii stateka u dhashay oo jooga in loo akriyo in waxa ay diidaan iyo waxay aqbalaan lakala saaro waxa ay diidaan in dib laga wada hadlo yani federaalku jurisdiction kuma leh stateka haddaan stateka contract la gelin adduunka saas u shaqeeya america coloniskii saddex tobankii colony oo ugu horreeyey waxa weeye go-aan yani federaalka iyagaa iyagaa la galay intii ka dambaysay maalinba state baa soo gelaya cilla khaas bay ma jirto state kasta markii ay meel wada dhigtaan charter federaalkana fair u ah statekana fair u ah buu consentiga bixinayo saxiixayo oo markaas kusoo biirayo union kusoo biirayo waxa weeye aniga marka hore aadan hal wadan ahaynba florida aan noo dhisnayd dowlada centraalka meesha ka baxday hadda waxaan rabaa statekii iyo federaalkii in lays waafajiyaa haddii aniga hadda puntland baynu nahay bal wax shacabka iyagu ka og yahay ama laga weydiiyey ama dantoodii ay ku jirto ama dantoodii ku maqan tahay oon federal kuga shaqaynayno yaa ii sheegi kara federal wax waxa weye waa iska hadal waxa kula shaqaynaynaa magaarutu sheego wax aan kula shaqaynayno oon ku heshiinay oo aan ka aragno dantayadii oo dhulka khayr ka degan yahay oo aan oran dhulka intaasaan anagu maamulanayna intaas idinku maamulanaysaan badda waxaasaa ku leedihiin yacni dhulku hadda america meel waa federal meelna state baa xukuma ya oo state baa wadaaa meelna waa federal waxba laga wada hadlin saas hadday tahay marka maxaa ku radaa dowladdii kumeel gaarka ka baxday ilaa waxaas waa xaalad kumeel gaar dowladdii xaalad kumeel gaar laga saaray wadankii kama ay saarin meel gaar kama ay saarin waxaa looga baxdaa inay kaarta rasmiga dadka ula timaado oo hawli socoto wax hawla oo socda oo qabsoomaya runtii ma jiraan iminkii waxay ku doonayaanba aanu dib ugu laabanno four pointy five dee four point four pointy five ku meel gaar bay ahayd macnaha waxa weeye haddaa four pointy five ku laabatid dowladduna ku meel gaar ku laabanaysa sababtoo four pointy five meesha wax laga soo bilaabay weeye waa meel waxba oolin dadka feer waxuma qaybsan qaar baa dowladnimada rabay iyada soomaaliya soo laabato oo xuquuqdooda ka tanaasulay oo xubnahooda uga tanaasulay qaar aan markaas dowladnimadii waxba ka garanaynin oo lalahaa dadkaas soo raaceen hadduu fiirso dadkii dadkaas soo raaceen lalahaa oo xubnaha laisaga laiska siiyey baa iska haysta ilaa iyo hadda wax la qiibsaday ma jirin ma garatay marka taas waxa weeye waa kumeel gaar waxa la yidhahdo meeshii waa la gaaray loo socday dowlad baa la dhistay see marka ugu laabanaysaa marka meeshii hore ugu laabanaysaa dan jadiid dagaalay gashay kii ugu dambeeyay hadda mudugba ka socday hiiraan baa ka dhacay galgaduud gudaheeda maxaa ku dhaha waa ka wadaan caabudoq bay ka wadaan meelaha kale ka wadaan niman oo waxay noqdeen iyagoo isku xornaa runtii oo iskuuladan joogjoogayoo waxaa ka wadaa yacni wax tiim ahaan u shaqeeyey siday meesha ugu soo guulaysa ciidanka jiray baan ka wadaa laakiin markay waddanka qabsadeenna haddee dowlad ahaan uma shaqaynin dowlad ahaan umausan shaqaynin danahooda shaksiga ahaa unbay sii wateen iyo siyaasado aada iyo aada u burracanoo statekii iyaga loo la rabay inay dhisaan bay kasoo horjeeda hadda jubbaland waa laga dhisi kari waaye jubbaland waa laga dhisi kari waaye iyadoo shuruudihii buuxisay bay hor istaageen galmudug mid la yidhaahdo oo cashuuriyii buuxanna waa dhisahaye oo oo dhibaata ka imaanayso oo dastuurkii jabinahaya hadda galmudug maytay bulshada ku noqonaysa hadda waxyaabaha ugu daran oo taagan waxa weeye puntland ba anu puntland ba ka imi federaalna contracti yani inaan la gallo waayo dee federal waxaa noo kala qoran laba gobol iyo wax ka badan inay sida noqdaan baan hadda kula jiraa intaasoo kula jiraa midaan dhammayn marka laba gobol aan dhammayn see cutiraafaya marka wixii aan ku wada jiray waa burahayaan markaas that means wax galmudug la yidhaahdo oo ay puntland aqbali karto oo ay federal uga mid ahaan karto ma jiro waayo wixii lagu heshiiyey baa jaban damdiid baan jebisay marka runtii shaqo maay qabaneen ummadda isku direen waana ku wareereen hopefully mana soo laabanayaan ummadda waa kubay rafun tahay waan filahaya maarata dalay dibad
waa gartay ogaa rotary groupka un tahay soomaaliya u qaabilsan dabagalka arrimaha somaalia ka socota dhaqaalaha oo kaleeto hubka waxyaala noocaasa dhawaa waxay soo saaray in musuqmaasuq baahsan ka jira soomaaliya sidoo kaleeto rosario malet waxa uu sheegay in lix boqol iyo konton milyan oo dollar lihii soomaaliya waa ku baxday sanadihii hadda u dambeeyey aanan muuqan meel ay had iyo jeer dee ka muuqato waxa laga qabtay aanan muuqan oo shirar iyo siminaaro iyo waxaa noocaasa la sheega ma kuu muuqataa adiga arrintaasi la sheegaya iyo lacagtaasi faraha badan la sheegaya iyo musuq maasuqaasi inuu yahay mid muuqda oo jira oo sida yulantu u sheegtay u baahsan oo soomaaliya iyo maamulkeedaba aada uga dhex socda
wel su-aashu imaanaysaa waxay tahay dadka maamulka haya sidaa horeba u sheegayba iyo dadka waxaan soo dhammaynayo oo waxyaabahan keenaya waa isku dhex jiraan soomaali dawlad samaysatay oo dawladdeeda la xisaabtamaysa oo qofkii baarlamanka ahaa ayadu geysatay ma jirto waana midda laga warwareegayo hadday noqoto federaal iyo hadday noqoto state annaga hadda puntland oo kale intaas sana hadda maamul ahayn ilaa hadda shacbiga waxba ma dooran de qof adigu aadan dooran sideed wax u xisaabinaysaa sideed wax u xisaabinaysaa sideed yaa la xisaabtamaya qofkan waaba kaa sarreeya adiga waa elite wuxuuba aaminsan yahay oo ku socda qaabka ah anaa wax garanaya anaa go-aanka ku gaaraya anaa waxaa kuu samaynhaya adigu dantaada ma garanaysid waa waxa elitismku ku shaqeeyo weye berigii jarmalka dawladdan jarmalka la madaynayay oo dawladdan jarmalka arkeen la soo saarayay waxaa soo baxay oo bolosigoodu ahaa raggii arrintaas ka shaqaynayay annagu waxa waxaan rabnaa dawlad taxi bixisa oo representative leh baan rabnaa laakiin romankii wixii kale waxay wateen waxba garanayaan dadkiinu dadka waxba garanayaane annagaa u garanayna maanta waxaa hartay tii dadka iyo iyo taxiga hartay tii eliitku waa burburka marka hadda soomaaliya wax shasaabkan ah oo yaala iyo meel ay wax marayaan cidkakala dhabta iyo cidla socota wax kale iska daayo waxa banaan ka yimaada annago dhaqaale aan leenahay soomaaliya oo soomaaliya ay soo saartay dawladahan hadda ma hayaane xoogagaas dekadaha iyo moogiye iyo erboorradee lacagu waa lacag lagu daaqay hadda niman ayagu waxse siiyey sidee soomaalida ku ogaanaysaa soomaaliya waxay u baahan tahay in ay dadke dalkeeda isku qorto ay dhiiga qaadato la hubiyo cidda qaadanaysa ay dhiiga markaas la abuuro representative government qof kastoo baarlamana inuu intaas oo qof soo doorato oo la yaqaano meeshay joogaan oo markaas wax loo dhisto baarlamankana laba sano laga dhigo hadduu federaal yahay iyo hadduu uu state yahay labadaba laba sano ka badan in la doorto qof baarlamana maba ahanba waayo hadduu kugu xumaado iskaga bedeli karti marka waxaan leeyahay maxaa ku idhahdaa wax ay ummad ka soo qaadeen inaan ogaanay iska daayay shacabku ogaadeen wuxuu anaga naga qaadeen banaan ogeyn dalka dhammaan banaan ogeyn meelay marinayaan waayo dad cod lama tashadaan
waa gartay waxaa jirta in la sugaayo doorasho two thousand sixteenka dhacda dawladda iyo baarlamaanka wada socdaa waxay yidhaahdeen lama qaban karo oo ma qaban karto arrintaasi doorashada de qofkii qof loo dooranayo shirar baa ka dhaca magaalada muqdisho lagaga hadlo arrimahaasi qodobaday soo saareen waxaa ku jira in muxuu ahaayey laysku dhafo deegaan iyo qabiil oo labadaba wax loo yani loo dooran doono haddii lagu heshiiyo shirkatu muxuuha lagu qaban doono shir waritaan magaalada kismaayo adigu raje ahaan ma kuu muuqataa wax doorasha oo soomaaliya ka dhici doono oo u dhici doona sida soomaali u aragto inay wanaagka dhabkaa tahay
horta afar sano ka hor markii xasan iyo tiimkiisa loo dhiibay talada dalka loo dhiibay waxay ahayd markiiba inay bilaabaan waxaa hadda laga hadlayo oo oo bisil maanta ay keenaan bay ahayd ma ay keenin waa ku feelgareeyeen markay ku feelgareeyeen oo shaqadoodii qabsan waayeen bay waa ognahayo waxay caqligooda geliyeen extension baa ladiin sameyn waa ladiin dheeraynaya waqti oo hadda nin wax waday oo meel marinahayay oo wixii wax yar uga dhiman yihiin baan loo dheereeyaa inaan waxba bilaabay waa wax alla wurta qabanin waxa weye macnaha waxba waa ku tari waayey shaqadii waa qabsan waayey waan ceeboobay marka aronderstan waxay u rabeen in waqti loogu kordho intaas markay arki waayeen dee hadda waxay leeyihiin four pointy five oo traditionalkii ah hanora kugu sii wado waayo taasaa musuq maasuq ku badan yahay musuq maasuq wuxuu ku badan karaa waa meelahaas wax la kala iibsan karo laakiin hadday deegaan noqoto deegaanka waxa kasoo baxahaya amiis dad dadka meeshaas jooga ay ku yaro ganacsan yihin baa kasoo baxahaya marka one man one bood yani hal qof iyo hal cod inay dad gaarsiiyaan bay ahayd oo bilaabaan projectidaas laakiin maba ay bilaabin meesha ma taalo marka wax baraxaa kule kasoo baxahaya laakiin baraxa midka keliyaho macquulka ee maanta waxa weeye waddanku gobollo ka kooban yahay gobolladan degmooyin baa hoos yimaada dadka ummadda soomaaliyeed degmooyinka joogtaa marka ma joogto qof kasta oo ina ka midihii degmu hoos jooga marka dadka in cod waxooda loo geeyo oo degmooyinka loogu geeyo ayaa ayay tegaysaa waxay intaa ka sokeeyana cod ka yeeli doonta iyo meelay geyn doonaan ma afka qaylqaylinasoo furaasta beenbeenta ay haystaan difaacanahaya waxaa ku filan oo soo faraysa haddaad wax tahay orda gurigaagii aan kasoo bax oo ila imo baa ku filan qof gurigiisii jooga oo intaas oo sano oo federal transitional la ahaa iyo laga baxday la ahaaba kuraastiisii u bixinahaya soomaalinimo iyo waxa laisku wato maantay yeel umahayo in isagoo degmadiisii joogo qof degmo kale joogo aan isagaba aqoonin uu kursi u fariiso xagga wax macquula ma noqonayso marka sida cadaalad ugu dhowya waxa weeye waa sidaas deegaanka horta bal deegaan baashiha loo qaybsayo marka hore marka deegaan loo qaybsayo guryihii lala aado oo baa markaa hawsha imanaysaa waxay noqonaysaa deegaan muhayi u ah oo u diyaarsan in dad kasoo bixi karaan sida puntland jubbaland maxaa ku rahdaa south west meelaha lamidka ah iyo deegaan ay adag tahay in wax kasoo baxaan oo amase dagaal ka socdaan amase dalemaayo somalilan kuhoosiga oo kale iyo lamid yihiin marka waxaa noqonaysaa exception ahaan kuwaas in si hoose oo wax loo qaybin karo hadday qabiil noqoto bisikal noqotaba markaas iyagoo waxoodii degmooyin ku qaatay ku qayb qaatay hoos ahaanta say uga soo bixi lahaayeen waa sahala ay u kala tuurtaan waxooda laakiin gobolada intooda badan oo xasiloon oo degmay ka shaqeynayaan sida intaan soo siray oo kale waxa lamidka ah ilaa iyo hiiraan ilaa iyo jawahar ilaa iyo marka kulli waxa weye waa waa waa okay ilaa iyo maxaa ku rahdaa tagdegid waa okay wax oo dhan waa okay marka intaasoo dhan waxay la tahay in degmada loo qaybsan doono degmaduna ay dad kaysan doonto ayna noqon doonto one state forward ay noqon doonto inta la gaari doono diiwaangelin iyo hawlo kale iyada lagu sii mooyi doonaa umalaynaya waxaan saas ahayna kole anigu puntland baan ogahayo codii wax kala keenta ayada taqay meesha la aadayso saan malaynayo shacabka diyaar uma ay ahaa waxaan deegaan ahay
waayahay cabdiraxmaan ummadda soomaalida ku dhegaysanaysa go-aan nineteen sixty ku jirta iyo kuwa wasilada kaa dhegaysan doonaya facebookyada maxaad rabtaa inaad ku tidhaahdo ama dalka gudihii soomaaliya ku nool ama dowlaha waddanka uga soo baxay maxaad rabtaa tala ahaan iyo fikrad ahaan iyo inaad u soo jeedaso ada caawan golaha nineteen sixty u marayso
waxaan oranayaa soomaaliya cadaalad baa deeqsata wax kalo deeqsata ma cadaalad nin walba waxaad ku fakartaa waxa adigu aad maxaan ku rahda kuula ekaato oo soomaalida aad raadinayso oo soomaalida soomaalida niyaddu ku haysa hadday tahay inaad dad meel jooga ku duusho oo soo qabsato oo markaa ku amar ku taageerayso amase galeed maayo aad dad meel jooga kuraas ku raadsato adoo meesha jooga kuraas ku raadsato waxaa iskaa mawaariyo waa laga soo gudbay soomaaliya cadaalad baa jirta cadaalad xumaa burburisay cadaalad xumaa burburisay cadaalad baa soo odan karta waxaa marka la doonayaa qof kasta qof wuxuu ka kooban yahay in uu garwaaqsado xaggee deegaankuu ah dadka kale uu ixtiraamo maxaa hawada beenta iska saaro qof walba gurigiisu ku noqonaya wadanka waa la kala deganaatin qof kasta meel buu deganaa aabihii deganaa awowgii degan wuu yaqaana dowladii dowladii talyaaniga iyo ingiriiska oo loo yimid baa lagu ogaa markii aanu calanka qaadanay baa waxaa dhalatay dowlad soomaaliyeed oo dadkii oo dhan gaartay oo nabadgelyo iyo ku gaartay markaasaa waxaa meesha ka baxday wixii la ilaashanayay oo nabadgelyo iyo wax walba ahayoo bulsho kasta ay meesha ku ilaashanaysay baa meesha ka baxday waxaa la wada helay nabadgelyo guud dhaqaalo guud wax guud baa la wada helay wixii guud meesha ka baxeen wixii guud meesha ka baxeen waxaa loo noqday federal federal macnihiisu waxa weeye community la arkaa meeshay asal ahaan tahay ay fadhiisanaysaa ayadaa ismaamulaysa hoos ahaanteed waxooda ismaamulaysa dowladda federaalka bay uga qaybgelaysaa sidaas uga qaybgelaysa oo dowladda federaalka waxaa la gaari doonaa ayada in taxi la siiyo cashuurta la siiyo oo state kasta lacag u celiyo dowladda federaalka waayo dowladda federaalka isku iyaga xukuntaa oo ka sarreysa iyadaa u baahan wax la taro marka marka stateka uu istaago oo bulshadu quruxsanaato waxbarashadoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasadooda hoose iyo maamulkoodii ay hor u noqdaan oo ay samaystaan ayay markaa dowladda federaalka waxay ka taageerayaan si militariga iyo customiska iyo iyo nabad sugidda guud iyo sharafta magaca iyo baasaboorta iyo arrimahaas ay u ilaalisay dhaqaalaha guud ay u ilaalisay iyo siyaasada guud ay u ilaalisay bay lacag ku bixinayaan isajadu taas way meesha loo socdaa marka waxaa la doonayaa dadku inay ictiraafaan in qof kasta gurigiisii u ku laabtay qof kasta gurigiisii u tegahayo xaq weliga inuu maamusho ee aan qofna qofka kale u dowladayn qofna aysa qof u dowladayn qofna qof aysa hub soo qaadan qofna qof aysa qofkiisa caalan ka taagan qof kasta meesha originally awowgii iyo aabihii u deganaa ha ku qanco hana dego calanna ha ka taagto hana qurxiyo ha dhiso federaalka haga soo qaybgalo intaasaan dadka anigu runtii ku baarujin lahaa waana xaqiiq jirta oo loo tegi doono cadaaladuna waa midaas waana maasantii waayahay kaasi waa cabdiraxmaan waa mudane cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax waa aqoonyahan soomaaliyeed kana mid ah ragga siyaasiyiinta soomaaliya noor america ku nool halkan waa golaha nineteen sixty adigu waa dhagood waa golaha codka shacabka soomaaliyeed waxaad ka dhegeysan doontaan haddii la yidhaahdo waraysigaasi websirka golaha nineteen sixty w w dot golaha nineteen sixty dot com facebookya waad ka arki doontaa haddii la yidhahdo fahaanto aad iyo baan idin salaamaya sidaa iyo maca salaama dhammaantiinba intiina waraysiga kan